في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maxay yihiin siraha uu markii ugu horreysay daaha ka fayday muuse biixi hogaamiyihii hore ee maamulka riddada somalilan oo ahaa camiil weyn maxaase ka jira in abiy axmed uu farmaajo ku qasbay in uu tago magaalada hargeysa warbixin ayaannu idin haynaa toban yahuud ah oo dhegta dhiigga loogu daray magaalooyinka qudus iyo khaza iyo muqaawamada oo fuliyey howlgallo halyeynimo kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga baay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada baydhaba mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonaa maleeshiya oo ka tirsan maamulka riddada puntland oo mushaar la-aan ka cabanaya oo la wareegay xarunta maamulka degmada gaalkacyo maamulka dowladda xabashida itoobiya ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed oo barakicin iyo dhulboob ka wada magaalada jigjiga iyo ku dhowaad toban askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo banaadir qodobadaas iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan xarumaha alaandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxay yihiin siraha uu markii ugu horreysay daaha ka fayday muuse biixi hogaamiyihii hore ee maamulka riddada somalilan oo ahaa camiil weyn maxaase ka jira in abiy axmed uu farmaajo ku qasbay in uu tago magaalada hargeysa haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow murtad muuse biixi cabdi madaxii hore ee maamulka gaala raaca ah ee somalilan kana mid ahaa saraakiishii sare ee xukuumaddii riddada ee siyaad barre ayaa wareysi uu bixiyey kaga hadlay dhacdooyin iyo wadahadallo daaha gadaashiisa ka socday oo ay waday dowladda xabashida itoobiya oo ay doonaysay in ay isugu geyso maamulada riddada ah ee ka jira hargeysa iyo muqdisho waraysigan oo uu waxyaabo badan ku soo bandhigay ayaa ah kii ugu horreeyey ee muuse biixi lala yeesho tan iyo intii uu ka degay kursiga madaxtooyada kadib markii looga adkaaday doorasho maamulkaasi ka dhacday dabayaaqada sanadkii laba kun afar iyo labaatankii taasoo uu ku guulaystay murtad cabdiraxmaan ciro oo kursigaasi ku fadhiya wax ka yar hal sano ugu horreyn murtad biixi waxa uu shaaca ka qaaday in markii maamulkani uu ku dhawaaqay waxa ay ku sheegeen lasoo noqoshada madax bannaanida somalilan oo ahayd kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ay xilligaasi jireen siyaasiyiin fara badan oo ka soo horjeeday gooni ugoosadka sidoo kale waxa uu muuse biixidaaha ka fayday jallaafooyin oo qadiyadda goosashada ay kala kulmeen intii uu hayay talada maamulkaasi siyaasiyiintii midnimada ku dagaalamaysay markii shirkii qurco la guddoonayey lagu celiyay halkeedii hore iyo shirarkii ka dambeeyeba siyaasiyiin badanoo waaweyn oo hebella abaahan ayaa ka soo horjeedsaday badankoodina xamar bay uga tegeen soo goosashadii adduunka inta laga dhaadhicinaya awooddeeni dhaqaale iyo haddii ladhaha miidiya iyo aqoon ahaaneed ninety onkii arrintaasi ilaa iyo soddomiy ilaa dhowr iyo labaatanka weyn ugu dhib badnayd marka waxaanu si ay dee arrimaha dibaddu u fusho oo mudnaanta koowaad arrimaha dibaddu waxay noqotay aqoonsi in la helo oo adduunka lala xidhi karoo la isfahamsiiyo marka waajib waxa wey albaab walba garaada marka carabka o dhan waxaan u diray waraaqo dal walba oo ku nacab iyo kuwaan ku aqoon iyo kuwa aan ku hareerayn iyo ku laga yaabo wax yar baa kasoo jawaabay korkaa dowladihii arrintaa markaanu qoray ka soo jawaabay waxaa ka mid ahayd geni conakry oo oday weynoo raanqaraab marka dambe uu joogay kolkaa dadka u cawda dowladaha dhibaato o dhan wuu dhegeystaa wuxuuda laakiin wuxuu ahaa nin aad markaa u da-weyn markii aanu u qoray waraaqa badan aanu ka heshiinay wax walba inuu aad iyo aad ugu wanaacsan yahay doorashooyinka xor- nabadgelyada aanu kale kaga duwanahay qoladan afraiskoodasaana inama taqaanaba inama kala taqaanaba magaceena qolka adkaaba sidaanu ku tagnay si wanaagsan bunu soo dhaweeyey kolka qolada xamar baroskoolka ay nisiyeen markay arkeen waxaanu ballansanay odayga habeennimadii toddobadii afartii meelaha ayay xidhiga u jareen xidhiir haagsana male waxaa kaloo kaashadeen dowladaha sida egypt masar oo kale iyo qolooyin kasoo horjeeda oo de meesha atorayaala oo miiska ugaraacidha waa sidaysaan marka odaygii waxaa ku dhacday jug aan la filaynin dee todoba habeen buu yihi brafidaan isku arago wareyah waxaa dhacaawad la socotaay waxaa ku tidhaa keliga ay kaalay waanu tegey marka dee wuxuu sheegay xaqiiqada wuxuu yihi brashinkaana waa watay sana naga dhabeex waanu ku qanacnay wixii waraaqaad wasirteen dokumentiga taariikhaan akrinay waanu baarnay dad badan oo xaalka ogna waanu waraysanay markhaatigeeda laysku furay hase yeeshee ee dee nimankii shirka afrika ayaa jeermaankoodii iyagaba culays kaga yimid wali arrintaasi dacwad baa lagu haystaa waa la dacwaday markaa maaha waan ku geyno qole dacwad baa lagu qaaday dal dal afrika farageliya oo kala gooye baa laga dhigay madaxweynaha yuganda baadariga gaalka ah ee lagu magacaabo yuweri musafeni ayaa sidoo kale ay murtad biixi fooda isdareen kadib markii ay qadhka teleefoonka ku wada xiriireen wuxuuna yidhi isagoo arrimahaasi ka hadlaya waanu u hadalnay baasha maxay ahayd uganda ka jooga museveni oonu murannay markii dowladda waraaqo dirayay ayuu yiri maxaad u kala goynaysaa soomaalida tagaaso korsaankoo dhi maxaad adigu tansaaniya ugu soo dusheed etoobiya ruulishay madaxaada soona waree markuu dulmiga keenaa la isu xoreeyo xidhiirka fiican ee ay wada leeyihiin maamulka somalilan iyo midka taiwan ayuu murtad biixi ka dhawaajiyey in uu ku yimid kadib markii dagaal siyaasadeed uu ka dhex qarxay maamulka hargeysa iyo beijing wuxuuna isagoo ka warramaya dagaalka afka ah oo madaxtooyada hargeysa ku dhex maray isaga iyo safiirka jayna u fadhiya muqdisho uu yidhi arrintaa in China- inaanu taiwan la xidhiidhno waxaa keenay halkan waxaa igu yimid wasiir safiirka china ee muqdisho jooga berigaas safiirada aad nugu iman jiray waxaanu ahaa nin beri aad iyo aad maaragtay waxaan afgariska looa arrogant aan somaliland arkayn indhaha ku haynin oo aad mala wax loogu soo akhriyey dabeetana wuxuu waxaan kugu imid talaan isbarasha somaliland laakiin mid haygala hadlay waanu goosanaynaa oo politically inaanu dal gaara noqono saaligtana doonaynaa siyaasadii ma aaminsan annaga haddaan hoshayna maama jirin xiriir baa dhegeyso taiwan baa manaa noqone isagaana baray annaga china ee dagaalkii adduunka dal annaga qayb kamid a lahaa xoro qola ay kolkolisaa buu halkan taiwan laydhaa manaa u maqashay warsaana ku odhay historigan ku dhegana farmoosa la odhan jiray ninkii baa waxaan ku odhi hadalba inoo bilaabi maayo oo adigu imika waxaa tahay safiirkii china magaciisu ay qoraan waanu sheegay anna waxaan madaxweyne somaliland magacaasa leh haddaad tidhaha adigana ma aqaan somalilandna ma aqaan dee adigana kuma aqaano aroortii buu naga noqday xataa qoladanka galbeedku markaad wax wataan hadal macaan iyo waxagani kaaga soo wareegayaan waqti isagu markiiba tunja halkaasanu kala tagan markaa taawaan baanu sellay waxaanu ku yidhi annagu dee dal xorintii umiyadii usoo qaadanana idinka tiinu waa tu gaara oo idinka reer galbeedka aad iyo aad isku dhun daloola siyaasadda dibadaha dowladaha waaweyn aad taqaaniin naga caawiya codkaya gaarsiiya teknolojiyaduna aa ku horumarteenna dadka arday badan oo qaadano bara labadaa qodob oo naga yeelay aad baa ugu shaqeeyey intii uu hayay talada maamulka riddada ee somalilan ayuu xilli xilliyada ka mid ah waxay dood adagi ka dhalatay warar si lama filaana u soo baxay oo sheegayay in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu doonayo in uu maamulada riddada ee soomaaliya iyo kan somalilan uu heshiisinayo islamarkaana uu magaalada hargeysa ka soo dejinayo madaxweynihii kooxda riddada soomaaliya ee xilligaasi murtad maxamed cabdulaahi farmaajo murtad biixi ayaa arrintan faahfaahin ka bixiyey wuxuuna qiray inay jirto islamarkaana abiy axmed uu isaga iyo farmaajo ku kulansiiyey caasimadda etoobiya ee addis ababa waxay ahayd arrin ku dhacday si kadisa shirkii afrika meesha lagu hayay marka waxa la dhiiriyey war kaalay rag adaga soo kaxayso waxaanu samaynanaa wax la yidhaha lomin marka wax xoog la saaray ninkan haysta south africa meel yaroo waxaanu galo caadiya waanu sanqar tirannay maanaan tegin oo oyudaya meesheedii habeenkii aanu la ballanay wuxuunala ballamay toddobada toddobadana meesha fadhiisan saddex waanu habaanoonaya maxamed bixiiso isagaas yaqaanin odayga faratono khaarijiga ahaa ee anig marka dee waanu farxaansanna wuxuu dharkiina waa la buuxaa marka sawirtaa isgelin meesha markaan fadhiisan shirarkan afrikaanku waa kuwa buuqa badan leh kolba barnaamijka waxbaa jabiya waxbaa naga soo dulacay dowlada ahoose isku dayaaratana imikana dowladana gelaysa imikana dowladana gelaysa imikana dowladana gelaysa koob iyo tobankii oo colweynahan hudaalkii aan ku jira ku jiro ayaa odayga soo baxay sharajoguna war hadda wuxuu yidhi hadda waan iga baxay beritan hawl badan baa taala iminkana waxaan tegayaa qolooyin isku yar booqsamaan ugu noqonaya xafiis marka haddii ala yidhaha safarka maraan ka baxo waxaan ku ballamaynaa dalkaygi marka waxaa soo gashay oo u yeedha show qalindaaray etoobiya waxaa cabatay malaha soomaalida oo tidhi dee ninkii shirka ma guddoomin lahaa wuxuu doonaya inuu soomaaliya qayb ka mida la shiro banaan kula shiro marka xogeyntii waxaa cid baa u timi etoobiyaana yidhi arrintaana inoo haki soo bax ra-iisul wasaaraha etoobiya wax balana manaan yeelan isagana umanaan soconin isagana uma yeelin oo waxaa ku mashquulsanaa shirka afkaa dee du saaraa marka hodheerkii tegi ayaa nin lasoo diray arrimaha dibadda etoobiya waxaa barit koo toonka wax ku doonaya ra-iisul wasaaraha ma waftiga mise anaga adiga waariyaarehe xaggee wax ka qaloocan yahay waxagutalo maxaa loo wadaa waayena wada ani iyo faratoo basnacna khaarijiga xafiiska madaxweyne tagnay markaynu loo yeedhi waxaa idhi khaarij show xaajigan abiye xagga kalena wuxuu uga yeedhay farmaajo farmaajona wuxuu soo kaxaystay khaarijigiisii marka markan xafiisku dee meelo badan fadhiyo loo yeedhana meelo kala sho iyaa fadhiyaa labadii khaarije uu reebay wuxuu labadii kaale xafiisar baan ugu tar lecture buu nu akhriyay uu leeyahy waa inaa heshiisaan waa maxay kadkan iyo wuu nagu adkeeyey wuu adkeeyey wuu adkeeyo farmaajo yidhi anigu heshiis baan ugu diyaarka markaasuu yidhi aadna waad ogolaanaysaa hadduu ogolaaday mar farmaajo oo ninkii waxayeey wax walba waan ogolahay buuri haye sidii lagu heshiiyey waxaanu kolkaa anigu ku kaakulood garayna waxayeega waxa weeye waar ballantii ramfosa aan ka sugaynay ayaa ayaa larkan kicisay warkaasu wuxuu leeyahay dee innagaa isugu xignaa jaar baynu nahay wax walba waan dhameynaynaa wanaagganade afkii duroositu ku hadlaya waxaan ugu dhiibaya deetana isaga fulaash waa saaxiib waa marka eritrea iyagii is wateen marka anna waxaan ahay dee nin iminka iyaga ku cusub markuu nagu adkayaan ku idhi aan mid kuu sheego aniga xisbi iyo baarlamaan baa doortay oo cod baa lagu doortay farrintaasumaa laga dhiibi kala go'a midaan lagalama hadalo markaasuu yidhi okay te isagii waxa markaa anugu la hadlana waxa la yidhi waxa baxaya madaxweyne nigeria markaasuu la ii dedejiyayeen madaxweynaha brotocool ku sidhow yaa lasii hadlay waaba moo fadhina salka ka fadhino tina waxaan ku war iminka halkan anagu arrintaasi waa arrin culus titorkay ku qoran tahay lama faragelin karo walaa madaxweyne walaa wasiir taal kasoo tusho in la wada hadlo aduu tiibu naga aqbalo wuxuu yidhi waayahe maanta waa la kala baxaya marka farmaajo wuxuu yidhi markii uu lahaa waa in soomaaliyada wixii gaaray laga loo garabsadaa farmaajo wuxuu yidhi anu markaan tago waxaan akhriya khudbadaan ku garabsanayo wixii dhacay waanu akhriyay kasuu fududeeyey ilaa xaggana barashar baa ka haystee deetna abiyoo kii ku adkaystay yidhi hor adigu farmaajaha soo kaxayn farmaajahan la hadloo kuwi war ma adiga soomaaligu ninkan kusoo qaadaya oo keenaya caqli baa inuu haduu isku keenayo macdada isku keenaysa isna uu garabsado wuxuu wallahi dee ninku isagaa aad wuxuu riixayaa inuu ahaato dee waa tii muranka badan ka dhacay marka taasi hawl badan bay ahayd waan isku heshiinay ninkii abiya markii dambe hadana markii dhaqaaq weydaan ku war shacabka dee haya waxaan xukumay aniga saadan ma yihiin awood badan igu kaadi bar murtad muuse biixi cabdi waxa uu sidoo kale waraysigan kaga hadlay saldhigga maraykanka uu damacsan yahay in uu ka samaysto gobollada waqooyi wuxuuna carabaabay in maraykanka uu saldhiggaasi ugu faa'iidaysanayo xasuuqa uu ka wado dhulka filistiin gaar ahaan khaza iyo xifaaltanka kala dhexeeya dowladda jayna maraykan waxaanu isla gaarnay inay aad iyo aada u daraynayeen somalilan ay uguna u weyn tahay maadaama shayna uu xoog noqday oo isreynayaan dee sidii kood warki haddii jabuuti uu la wadaagay inay berbere degaan taana somaliland hadda dhawaa aanu ka iibinayna markii hore aan meesha u yimid su-aal baa taallay iminkana weli taalla barigii hore iyagoo yidhi waxaanu saldhigga noo siiyey oo waxaanu doonayaan ka dhigna military waxaanu la bilownay ciidamadii noo yimid iyo safaaraddoodaba waar nooceeb u noqonayaa saldhigga meesha imanaya saldhigyadu ujeedooyin badan bay kala leeyihin mid waa mid dagaal mid waa mid taakulaynayd mid waa mid serpelanis wax badan baa macnaal badan bay leeyihin mid walbana waxaa ka abuurmaa dantaada xeer dee adiga waxa ka iman doona kaa nabadgeliya saldhigoo saldhig matay dee ma soconayso maantana tii way taallaa way soconaysaa waa in dalka la ilaaliyaa waynu u baahannahay isna waynoo baahan yahay waa la baargengarayaa ta ugu dhow waa maxay hadduu ciidan dagaal yimaado ama maraykanba imika dee cidda is ayaan waxa ugu kulul dee carabta oo adagaar hegeysa waxa ka dhacaya xootiyiintii waa ninkan jaarka ah marka markaad maraykan adigu la heshiinayso ogow xootiyiintii oo dalkaago dhan gataar soo gaarsin karaana daba waad culubaysaa dee aanad xal u helin marka waa in dee su-aalaha dhabtagaala la eega oo haddaad ii baahan tahay anna culayska soo fuulaya waa kan marka horta dee waana sekuuritigay iga suga sekuuritaaga anaa ilaalinaya su-aal baa ka imanaysa oo ariga maxaad ciidan igu dhisi waayeysa saldhigu dee waa arrin adag colaad baad gelaysa marka waxa weeye berigii hore markaan doodaa la galay waxay dhahaa dib inoogu dhiga oo markaa dee gasana may jirin jaaruna sana wuxuu weynin waa ka jiibsaday commercial bor ka dhigana waan ku heshiina haddana waxaana soo kacay iyagaa u baahday dee kolkaa waxaanu anagu isla joogna keliya waayahay aad timaadaan waanu ogolahay haddana waxaan leeyahay waynu ogolahay anu ogolaano mar dee shayna dee aynu isla marlaan wili taawaan baad u hadashay waxayna tahay inaynu la hadalno oo aynu laakiin danteenna aanaan oldoofin dayay marka waxay maraykan baynu tagaynaa maraykan dantiisu eeganaya kuu daran maaya adeeg kuna
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu caawa ku soo qaadanayno waxa uu yahay toban yuhuud ah oo dhigta dhiigga loogu daray magaalooyinka qudus iyo khaza iyo muqaawamada oo fuliyey howlgallo halyeynimo ah waa halkudhigga warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay leedahay xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa mar kale dhegta dhiiga u diray askar ka tirsan yuhuudda sahiyuuniyadda iyadoona sawaariikh ka timid dhanka yemen ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaala dhulka yuhuudda gumaysato wararka ka imaanaya dhulalka falastiin ayaa sheegaya in ugu yaraan toban yuhuuda ay dhinteen kadib markii weeraro halyeynimaha ay ka dhaceen magaalooyinka khaza iyo qudus ee falastiin keliga duulayaal halyeeyo ah ayaa weerar hubaysan ku qaaday boosteejo gaadiidka laga raaco oo ku taalla magaalada qudus waxaana weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan lix qof oo yuhuud ah weerar kale oo ka dhacay magaalada khaza ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan afar askari oo sahayna ah halka toban kale ay dhaawacyo soo gaareen xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa war-saxaafadeed oo ay soo saareen oo ku bogaadiyey weerarada qudus iyo khaza ka dhacay kubnaan ka tirsan ciidamada cadowga ayaa lagu soo daadiyey xaafado ka tirsan magaalada qudus halkaasoo ay ka sameynayeen howlgallo raaf ah taasina waxay ahayd warbixintii webka islaamiga ee soomaali memo maleeshiya ka cabanaya mushaar la-aan oo la wareegay xarunta maamulka gaalkacyo warbixintan waxaa lagu qoray websaytka islaamiga ee calamada xarunta maamulka ridada degmada gaalkacyo daanta uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaaldirarka puntland ayaa waxaa saaka laga soo wariyey inay la wareegeen maleeshiyaad ka tirsan maamulkaasi oo ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo bilooyin ah ilwareedo soo xiganaya xubno ka tirsan shaqaalaha maamulka ridada degmada gaalkacyo ayaa sheegaya in saaka laga soo celiyey xarunta maamulka degmadaasi kadib markii ay halkaasi qabsadeen maleeshiya ka tirsan dowladda hoose ee gaalkacyo oo mushaar la-aan ka cabanaya maleeshiyadan ayaa lasoo wariyey inay dadka ku amrayeen inay ka laabtaan xarunta degmada maamulka degmadana uu iyaga u xiran yahay waxay tani qayb ka tahay cabashooyinka ka imaanayay maleeshiyaadka maamul goboleedka uu hogaamiyo murtad siixiddini oo ku aadan mushaar la-aanta haysata muddada bilooyinka ah waxaa sidoo kale cabashataa la mid ah muujiyey shaqaalaha maamulkaasi ridada kuwaasoo iyagana sheegay inaysan wax mushaaraad ah qaadan muddo dhowr bilood gudahood ah gadadka maleeshiyaadka iyo shaqaalaha maamulkaasi ayaa cirka isku shareeray maalmihii lasoo dhaafay warbixintii calamada haddaynu halkaa uga gudubno markana reediyowga islaamiga alfurqaan barta telegramka uu ku leeyahay ayaa waxaa lagu qoray maamulka etoobiya ka dhistay soomaali galbeed oo barakicinayo dhulboob ka wada magaalada jigjiga qoys ku nool magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed balse etoobiya xoogga ku haysato ayaa ka cabanaya maayarka magaalada jigjiga oo ay sheegeen inuu ka barakicinayo guri ay ka degan yihiin magaalada jigjiga asagoo xoog adeegsanaya waxay sheegeen inuu adeegsanayo ciidamo isugu jira etoobiyaan iyo kuwo ka tirsan maamulkaasi ka jira kuwaasoo guriga uu duldhigay hawanay ka mid ah qoyskaasi oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in maayarka jigjiga ninka lagu magacaabo shaafi uu weerar ku soo qaaday islamarkaana xoog ku dhisanayo dhulkooda ugu dambeyntii barta telegramka ee faafree baro ayaa lagu qoray in ciidamada mujaahidiintu xalay qarax ay ku beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin isgoyskaas hoose ee degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho sidoo kale shabeellada hoose mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kuliyo maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa bangraft loo yaqaano oo maraykanka uu soo tababaray qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay duleedka deegaanka beriire waana maleeshiyaad lug ah oo ka soo baxay beldogle sida la xaqiijiyay hal askari ayaa ku baktiyey faahfaahin mar dambe la helay ayaa sheegaysaa in afar murtad ay ku dhaawacmeen oo laba igaraaba tahay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waa naga intaas markana idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay dhowaan deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga baay waxaa ku soo idlaaday kulan dowro sharci ah ay barbar socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha eemaad oo ka tirsan qabiilka boqol hore ee dega wilaayadaasi haddaba gebagabada kulankaasi waxaa ka qayb galay oo tebintan inooga soo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxa aan ku sugannahay deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan lagu soo gebagabeynayaa kulan dowlo sharci ee berber socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo sidoo kale beesha eemad oo ka tirsan qabiilka boqol hore ee degaa wilaayada islaamiga ee baay kulankan waxa uu socday muddo lix maalin waxaa looga hadlayay xaaladaha dalka iyo sidii beesha eemad kaalinteeda ay kaga qaadan lahayd jihaadka ka socda bariga afrika waxaan tabin gaara ku sameyn doonaa insha allahu tacaala qaabka u dhaca kulankan iyo kelimaadka ay xafladda gebagabadeeda ka jeedin doonaan mas-uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee kasoo qaybgalay xafladdan ugu horeyn waxaa halkan laga akhrinayaa bayaan ay si wadajira usoo saareen nabadoonnada iyo waxgaradka beesha eemad ee ka tirsan qabiilka boqol hore ee dega wilaayada islaamiga ee baay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ujeedo shir wada tashi maanta oo ay taariikhdu tahay hijiri kadib kulamo qaatay muddo maalmo ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha eemad oo ka tirsan qabiilka boqol hore ayaa allah fadligiisa lagu gorfeeyey qodobo muhiim ah oo looga tashanayay aayaha ummadda wakhti xadarkana ah kuu taagan haddaba kulankaas waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah waxaana ka mid ah kow in beesha eemad ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa in ay ku difaaci doonto naf maal iyo adin intaba nambar labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka ah u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadoladiriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka riddada ah ee koonfur galbeed oo ay fadhigiisu yahay magaalada baydhabo nambar saddex hoggaanka dhaqanka beesha eemed wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada guracan iyo ficilada foosha xun uu wado cadowga doonayo in fidno ka dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha ah ee ay beeshu dariska yihiin waxaan ballan ku qaadaynaa in aan ilaalin doonno midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortegi doonno cid kasta oo doonaysa in ay qalqal geliso amniga iyo nabadda ay ku nool yihiin bulshadeenna nambar afar beesha eemad iyagoo ka duulaya mas-uuliyadda diineed midda dhaqan iyo midda bulsho ee saaran waxay ballan ku qaadayaan inaan kaalin lixaad leh ka qaadanayno horumarka dhinac kasta ee ka socda wilaayada baay qodobka shanaad beesha eemad waxay bogaadinaysaa tahniyad iyo salaan gaar ah u diraysaa halyeeyada tawxiidka ah ku ribaadaya furmaha hore dagaalka ee bariga afrika waxaan leenahay allaah ha barakeeyo juhuuddiina toosiya taladiina caafiya dhaawiciina kana aqbalo shahaadadiisa kiina shahiida nambar beesha emed waxay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah dhallinyarada ugu baaqaysaa allaha dartiisa inay hubka u qaadaan dhabaha jihaadka dhabaha jihaadkana soo buuxiyaan nambar toddobo gebagabadii waxaan halkan baaq towbadkeen ah uga diraynaa dhammaan xubnaha murtadiinta ah ee beesha ka dhashay ee diinkoodii ka ridoobay waxaan ugu baaqaynaa in ay allaah u towbadkeenaan diintoodii u soo laabtaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa hagaag intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey malaaq naxariis salaad malaaqa guud ee beesha eemad ee ka tirsan qabiilka boqol hore isagoo ballanqaaday in beeshiisu ay naf iyo maal ku bixinayso jihaadka ka socda bariga afrika bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waalcaaqibatu lilmutaqiin walaa cidwaana ilaa cala daalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay ka mahadsan tuma bacdisha may mahadka laha xarakatu shabaab mujaahidiin waaligaana baay oo haddana ila fadhi aw jacfar yaan mahadnagaan jasaakallaahu khayra kalana nadadheedkiinjeel oo may buah beele leraw beele reer eemad yaa may buahna naxariis salaad xasan ya leeraa may mas-uulku ahaa beele reer eemad yaa mas-uulku ahaa guud meel kasta roogda haddaan ilii magaawe aw jaafarow beele reer eemid dhatiya inti adaka jarta insha allahu may ballanka qaadnay ani eleentaa walkala hanqaan jisaaka allahu khayran taasaan un may ballanka qaadane beele reer eemid anne may kale ballanka qaadane ee horna lan aragne baalle reer eemad meelkastaya degaasu isinba ogsantiin ee dhulbilaaringa degaas meelaha haddii roogna dolon doolo laku bilaawo ilaa baydhawo ada ku seedase ha ka wareegsaas lagun dheeri antaha qaadase dhulkonlaka jahaadahay haabar bagunkur haw dhiirtin eh baalle reer eemada degaas mujaahidiin horna may ka dhibaatoyn lan allankii laamagaha ka degaalamoonna haraab kaste neefgaaleelangoorye hobus hanagadaw neefgaaleelangoorye allahu akbar may kale ballanka qaadane eni mujaahidiinta ma asho ena meel kaste mujaahidiinta ku degaalgalaayaan ani onu kula degaalgalan sacdan intay ku bilaawta awjaafarow may ballankoo ka qaadnay beele reer eemid ani degaalka oo gaalada lalagalaw ani hormuud ku ata geeka baacilas la galahay baacida dadka la galahay noona eeyu harakatu shabaab mujaahidiin yaa may baaci la galahayn baacidi eedahayti baale reer eemid ma inagay hewala lasku hadala laku hadalahay afley hoob eyna oo nahe uurkanba injarna ilaahay ana aragahay laakiin anna ilaahayba oo sarey ilaahigay abuuradi may ballan oo aha geeka ani gaala lijahadaw an isiin hormuud siin aha isiin ha idaydaasan oo beegna siinka sheegana siin horka hadoomna ilaahay edin shay may ballanka qaadnay ini awjaa farow gaala lijahada doona beela reereemid madiuneedna ee beecaduuna la galahayna harakada la galahayna waaligii gobolka anta fadhiy yana dheegahay beegma jarto geeka mal anshal heraaw bahalla mal anshal heraaw lankii hanagada lahay la fade marka lankii hanagada lahay yaa la fadee lan oo murtade habbahi anti habbahu hooy beele reer eemad dhati aniisonka weel dhado doon oo gacantaha ka dhagdan banaankaa saartan lankii fiirsadaaseen filinkan wali ku dhiyay yaa falastiin wali ka dhiyay aragaasen walaayoo haayaan walaunanii dhiyahayo dad muslimingaa ka dhiyahayan dadkio haayaan un aadi aw kaaskenin marka mayla fade ani kaalanta koowaad dada gaadadi kaalanta lamaad ani galnaaga lasiinku fade may anuuna walaayada islaamka may ballanka mayba beece kala galaane ani walkaste shareecada islaamka ku dhagan layhaatii ee deris wanaag layhaatii dadka muslimiinta oo deriseedan ee inti haniinku owaan inti saaduun aan labgeliy ee taasna may boo ballangaasiinkugaan beecisiinka la galni dhinac kasta may buu aha diyaara le'ana sacadungantii ku bilaawata may diyaar le'anaa oo garibkiingna ka'anaa ma'agiingna ka'anaa oo diyaar le'anaa ani walkasta gacan hoolo sadaleylika jahade yah lanka ani naftii suu gijey lanka may buu aha ani oonaytow ilaahay amarshay jarahe hoolashay dhiibada i lanka ani mujaahidiinta ando'aay sadiidaba diyaara le'ana insha allahu sadiidaba diyaara le'ana ani una gacantaana gaala la galna ani hoolagaana kabiinna ani onaytow may buha gaalada ankaarna sadiidaba may buha diyaara le'ana allahu akbar marka may fadey hal kelmani ilagaadaan ho gariir garbaateego gumow geedma fuulagma eraane yaa ho gariir garbaateego gumow geedma fuulaa gumowgeed mafuulaaho gareer garbaateego gumowgeed mafuulaaho riir garbaateego gumowgeed mafuulaaho allahu akbar allahu akbar allahu akbar gaalada allahi jibi muslimiinta kor allahi kawaal midigdiyo gaalada allaha jibi gaalada allaha jibi muslimiintana midigdiyo kor allahi kawaala
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa xafladii gebagabada u ahayd kulanka dowladda ee berber socoti oo ka dhacay deegaanka dalandoole ee hoosega magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay xubnihii mas-uuliyiinta ee goobta ka hadasha waxaa ka mid ah sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd waxaan allah uga shukrinaynaa nicmatulislaami waaliimaan mahad aan la koobi karin amniga caafimaadka islaamnimada maxabada mu'miniinta allaan uga shukrinaynaa maanta waxaan u fadhinnaa beesha eymid oo ka mid a beelaha baay gobolka baydega oo dowro u socotay oo ballan qaaday inay diinta ilaahay u gargaaraan ilaa gaalada dalka ka baxdana ay la dagaalamaan ballankaas galay allah baan uga shukrinayna subxaanah watacaala qaala allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz wa huwa asdaqu alqaa'iliin faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid almu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila allah subxaanahu wa tacaala koonkan isagaa iska leh isagaana abuuray addoommaan u nahay haddaan diinkiisa u gargaarno allah baa noo gargaarayo koonkan gaala ma leh oo ameerika ma leh oo ilaahay cadowgii ma leh allaah baa iska leh allana wuxuu ballan qaaday haddaan diinka ilaahay u gargaarno inuu noo gargaarayo allah marka wuxuu leeyahay faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid almu'miniin mu'miniinta jihaadka ku boori inay jihaadaan gaalada la dagaalamaan sidaas ku boori maxaa dhacayo hadday mu'miniinta jihaadka galaan casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu casaa qur-aanka haddaad ku aragtaa ibni cabbaas wuxuu yidhi waa xaqiiq alle wuxuu xaqiiq ku yahay mu'miniinta hadday jihaadka galaan gaalada baaskooda iyo shartoodaba allaynoo celinayo wallaahu ashaddu ba'san alle miduu baaskiisa daran yahay wey wa ashaddu tankiilan ciqaabtiisana miday adag tahay wey annaga ilaah baa nala jiro ilaah baa noo gargaaray dhagihiinna waxaad ku maqlayseen ameerika waxaa maalin dhoweyd hadlay madaxweynaha ameerika oo ay yidhaahdaan taraam lacnatullaahi cala aldaalimiin say u dhan yihiinba daalimiintan calada ilaahay ku dhacdo walacnatullaahi cala alkaafiriin wuxuu yidhi soomaaliya mudjaan ku dhex jirnay dagaal baan ka wadnay maal badan baa nooga baxay waan ku khasaarnay soomaaliya waa ka guuraynaa buuyidhi u fiirsa hadalkaas gaalkii ugu weynaa wey haddii kii weynaa guurayna kuwa dambana waa ka daba guurayaan taasna waxaa noo yeelay allaah waxaad ogaataan marka jihaadka aan ku ballannay baan wadaynaa laba mid baa dhacayso inaan ku shahiidno ilaahay dartii noola dilo iyo allah inay kelmaddiisa kor noqoto waana ka shakiyena qofka ilaahay la jira waa guulaysanaa annaga iyo beesha eymid oo ka mida beelweynta boqol hore ka mida waxaan isla qaadannay diinta ilaahay inaan u dagaalnano maalkeenna ku bixinno nafteenna ku bixinno ilmaheenna aan gelinno allaahna wuxuu noo ballanqaaday raayada tawxiidka haddaan qaadno dhul badan oy gaalo leedahay alle inuu ka taagi doono allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذا والله سبحانه وتعالى أعلم waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مركان كهري تمين ما نغانا إلهي سبحانه وتعالى نأبورين أهيسي مسلمين يوالي كدمنا للكون دقان إيديغان كان به أرض الجهاد نينكوالي dad mujaahidiin ah noo dhex saari taxkiim ilaahay shareecadiis layska xukumowna wakhti iyo cimrinaysay usiinkama hadnagaan intaasi kadib beele reer eemid oo ka tirsan beelweynta reer boqol hore oo beryahan beelin dowradan dowralankahay wadatashi iyo gorfayn badanna ka jarti kadibna bayaanka ku saarti dad waayeele ah iyo dad dhexdhexaad ee intaba aan iska jaran runtii wakhtiga hata la roogo oo xillo beerad mashquulna jara la ogi haddana sabar iyo dulqaad badan meelinka rooga maylana jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka siinsaara sida dulqaadka leehoo walgorodnimada iyo waaye aragnimada ka jarto xilmiga ka jari ismaylaarhay dowradii duruustan aan qaadateeno wadatashigeena aan gorfayteeno waana natiijo faylahan ku saarteen maysan lena jazaakum allahu khayran macallimiintii duruustana siyaasi oona maylana jazaakum allahu khayran iyo culimmada martadanin ah sheekh ankawiyi sheekheena sheekh fu'aad xafidahu allahu tacaala ikhwaanii may dareema saana geeka maadaama walaayadiina siinla roogta duruusna lahagaadadi sheekh fu'aadna siinshaagni walla siinkuhakraday gadaaljaro towintiino siinshaanana jarana yaa culmo ay dhammaanoo la siinshaana fade yah hoob gudaadkan bamado jeebkaha kubiini wal siin dhamang ma leh saas maaha ha walaayadiin waaba siina roogda hadde walaagi fadaasan eraasan warsadaasan haan anti indhig haanga fadaha e haan iingweel hiraabtodhan heggala fadhiyay walalaha gorfeeyay buuga buysam akhyaarti hadaraaseg walaayadaha warkiniinku jeymaha erne buuga buysami hatana haata lanki walkala towin fasaxanyi yah lanki walkalka towin fasaxanyi haangaa la hilmaamayninka dar ere kor jazaakum allaahu khayran may eed farxad weyninka aha waayelada hortay ku muuqda oo wejijo dhalaalahayo khayrka iyo wanaag anta ka qaadadaay dhowr dowri hataha ku koyni dada'adaas ama ha ka arag dad odayaal waayele ah ka aragni laakiin geeka yani mucjizi gaara waa ilanagati lan waayel ahoo madika hawba garabka laku galow ya oo mayla arhay usa lanqobadow galantis lagobadaayo aaga lanqaadaw saas maskulele ka jeeyaw anti regan kala sabaraayagna sabaraay darsahaliinku anku baagana saley geeya hamiin an la fadhi duruus hamiin la qaadadaay la fiirsadaay mushaahadada hayti tigee la qaadadaay marba an waayala ahaa amantii sariirta ahii boogdo erhay rooga macna ahtana duruusasi dowladaas khayrkaas iyo wanaaggaas iyo mukuqadaw eray bartan aan fadhiya cajiib waay gaara in saamayd jazaakum allahu khayran tusaale in etin dadka kalean insha allahu tacaala waxyaabo badanood laka wacdaysa ma wajaraana ogta yaa maysan lena jazaakum allahu khayran ilahi subxaanahu wa tacaala sanbarakahay miisaanka xasanaadka siin saar ikhwaani bayaankii hadda walaalka akhriyaay oo beelaha kubahi unina maylaahay hadhowayna bogaadini talaada unina geeba ku hayna ogda walbaha wadwadni una laftarkayn ma fadhiyna runtii bayaan iidan qiimo badan ahayay walaayada iyo beelama maylku faday bayaankaas inasa wadajira aan dhaqan geliyaan una dhanaga kayna ma iska dayaane walaagay tabartayna aan riino siin la dhaqan gelin isin diyaaratiina ballanqaadeen aan dhaqan geliyasan بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا waxyaabaha muhiimka ah oo runtii lan helma ama korno bayaanka ka orori mayb kumadaha ama ka sheegdan ani mayla raayusan naf iyo maal iyo tala iyo ra'yi iyo qalan iyo walkasta jihaadka la kabiifada in isin diyaaran leetiin ka biyasan waayeel ay dhalinyaro walba ku reebadaan hadal eedan qiimo badan waay hadalkaas inii oo fidan reerow diyaaratiina جزاكم الله خيرا waxyaabaha eedin farxil geliya may kumadahay reerkan mayla aray deegaansho mujaahid hormay ka dhabaatay la mujaahida haddee lan dagaal hanbaxay hirguraayo baabuurtiis wadadagaarsha waxa ogda ma walmay ka dhabaatayna markii la guro maylin jeede maylin jeede lan anta laku jaasusay hamiin lama kuri inti handhuumadan lama murtaad inti handhuumadan saas ka dhabaatayan taasu dadka taalika tuhumow warkaasi eeda aan ka faray ma xasuusaday lanko beelo reer disow ah samadonge yaa gurujeyla ha ka weerare sanad hor hani gurug ha ka weerare bakhtijoo meeluku kurooren saas mooshiidina baktijo guriga irtiisba ku rooren macna waa ahaani haweerari diso oo boqol hore ah deegaankaas ahayte dhanagaasi ah marka jazaakum allahu khayran barnaamijkaasi mayba barnaamij eed iyo idin farxad geliyo saasoo kale bayaanka qodobada ka xusana iyada aan qiimo badanyiina may fadaana anase dhab eh lahankubaha insha allahu tacaala mayna rajeeyana salan qori se ku qiimo badan ani lahankubaha doona may wele qaranka ani laka goro fududaa camalka walaa ani dadka ulusaada suurgalahe ogdaa camalka may la faday ini la xaqiijiya akhyaaray camalka ani dhabnuunagadoo la xaqiijiyey la fade may dardaartiha ka khulaaseeyey kow jihaadkaasay ini una garab surona gaaladan xabashadan amxaarada fadhiida xabashi amxaaro meelooleen isla jeedana ma kasaasana amxaarada baydhawo fadhiida odarra daynuunay deganayti oo buurxa kaba fadhiida dhulmakashaagadaas anta qaraabo makashaagadaasa diino makashaagadaasa irna makashaagad walya kaleeta anta male macna kii dhalado yo dhalaangna karishtaan layu yoona karishtaan layu waa kasoo meelhaskuta daakhulaana dhanba ma jarta allaahuma hadiha muslima haa hoobaha musliman hoobaha musliman maylena antum mina uninoomada tingnitarsinting saas ma araano antiyo ha ku muslimayaagna meel haskuda daakhulaana ma leh saasoo kale iska duubanaanta iyo isku daydhoogowka iyo madnamada iyo wadatashiga iyo xalaal maradka iyo ani las wado ani kan mayla ra'iisu danyarka ee la caawiyo la galanqobado kan maybu ahaa xadgudubo ini galantiis la gobado kan daciifka ee mayla raay la kaalmeeyo kan madluumka ee la garab surumo taasiin insha allahu tacaala waa diintan iyo asaas yawaha yaana ani laka buraarigsanaado eed iyo eedan lanka dadaal muslimiinta daraska ah ama isdhex deganaanoy ama daras haadena namiyo uni la ilaaliya muslimnimada noo dhaxayd iimaanka noo dhaxay qur'aanka noo dhaxay nabiga noo dhaxay allaah yaa noo dhaxay tabaaraka wa tacaala may saasoo kale dardaaramay iska duubanaan iyo madnimada ini eedlan ilaaliya may dardaaramay walbarashada anila ka dadaala jahliga laisku saara ani waladali jahliya asaasan ah ani qof la dulmiya jahliya asaasan ah ani ilaahay kheyrshii la caabudo jahliya asaasan ah wal xun dhan jahliya ha ka aruurayaan jahliya riyahaaya ha ku burqudayaan shardhan khayr iyo wanaag dhanna ilmi asaasan ah hooba qofka aqoon iyo cilmi baleey xumahani ku wareegaday xumaantii ilmaga baan tilmaamay ogda samahana markaasa ka toosay cilmiga iyo nuurka oo diinta ilaahay ee kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam yaana ani laka dadaala jazaakum allahu khayran afraad haagna lanka dadaala beel ahaanna lanka dadaal koox koox ahaana lanka dadaal marba lan hagarsana macna may kale fiiriyaasana lan eemad aho eemadantu ku duulay may buah maqalle iyo nayto adda sababo ka dagaalamahay jare oo anta qabsaday dhulkanga kitaabka qur-aanka siinka xukuma fada muslim ah guraha hata amta wada haytaan may hadda gaalkan inta ma hagweydi may la raay usabaydhow iyo nayto gasarta ma hagweydi iyo burjaad ma hagweydi ya dulmi iyo edeb daro waay iyo diinta dadkan muslim muslim muslim muslim inta ku weerasa ya may faday krishtaan krishtaan krishtaan ka bedel macna intaasu dantiisi maqsuudi qadiyadaasi maylan baahan yahay ka buraaragna jazaakum allahu khayran wabillahi tawfiq allahu akbar allahu akbar guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynay tabintan gaarka ean ku eegeynay kulanka dowladda ee sharciga barbarsocotay ee ka dhacay deegaanka dalan doole ee hosaga magaalada baydhabo ee wilaada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu